waa iswaafaqsan yihiin oo masaakiintii dalka mid walba wuxuu oran jiray dastuurka waxaa saldhig u ah iyo guud ahaan shuruucda dalka waxaa saldhig u ah shareecada islaamka halkaasu ka waafaqsan yahay marka looma baahno iswaafajin kale mar haddii dastuurka uu qeexo in saldhiga qaanuuneeda dalka uu noqdo shareecada islaamka waa waafaqsan yahay wax qaanuun jiraayo male oo shareecada ka hor imaanaya four point five wuxuu ahaa hab lagu soo xulay maamulkii dawliga ee kumeelgaarada jiray nidaamka federaaliga hadda la qaadan doonana wuxuu keeni doonaa kolley hab looga gudbo qaabki four point five laakiin dastuurka wuxuu noqon doonaa mid aan lagu tilmaamin four point five darke jaataradii lasoo maray xilligii kumeelgaarkaba laguma tilmaamin four point five habka awood qaybtiga keliya ku ekaa wax dastuur ama wax ahdi uu ku tilmaamnaay four point five ma jiro marka kanna wuxuu noqon doonaa mid u guura nidaam federaala oo dalka loogu raadiyo in loogu gudbiyo xilliga kumeelgaarka loo helo marka dawladda maystiran oo ku dhisan habka federaaliga